assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada redio khudba joog waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay xildhibaan ibraahim cali rayte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanya u soo jeediyey dhaliilo xoogan xildhibaan ibraahim cali rayte oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa madaxweyne silaanya iyo xukuumaddiisa ugu baaqay inay sharciga ku dhaqankiisa usoo noqdaan oo ay dabaqaan xeerarka waddanku waxyaabaha ay farayaan xildhibaan ibraahim rayte waxa uu ugu baaqay in xukuumaddu si rasmiya u dabaqdo xeerka saxaafadda somalilan ee madaxweyne daahir rayaale kaahina oo hore u saxeexay isagoo ugu baaqay xukuumadda inay xeerka ciqaabta ka saarto meesha maadaama uu yahay mid xiliyadii dowladdii moxamed siyaad barre la isticmaali jiray xildhibaanku waxa uu tilmaamay in guddoomiyaha xidhan ee wargeyska hatuf yuusuf cabdi gaboobe wixii isaga oo ka baxsan saxafinimada uu galo oo aan loo raaci karin saxaafadda loona raaci doono xeerka ciqaabta guud balse wixii uu isaga oo hatuf adeegsanayo sameeyo loo isticmaalayo xeerka saxaafadda dalka u yaala ee dowladdii hore ay saxeexday xildhibaan ibraahim rayte waxa uu tilmaamay in cagajuglaynta iyo dhibaatada ay xukuumaddu ku hayso saxaafaddu aanay dhibaato ku ahayn keliya saxaafadda balse ay nafbax iyo dhibaato ku tahay tiirkii garsoorka oo muhiim u ah qarannimada iyo dowladnimada somalilan waxaa kale oo uu xildhibaanku sheegay in caburinta saxaafadda madaxa bannaan ee dalku ay liddi ku tahay raadintii iyo baadidoonkii loogu jiray ictiraaf raadinta dalka somalilan oo muddo badan loo soo samraayey dabayntii waxa uu xildhibaanku xusay in xukuumaddu tallaabooyinka ay ku cadaadinayso saxaafaddu ay ka dhan tahay horumarkii iyo dimuquraadiyaddii dalka ka jirtay waxaana uu tilmaamay in aanay xukuumaddani ahayn midii ka jawaabi lahayd rabitaanka shacabka ay mas-uulka ka tahay ee hore loogu doortay xildhibaan ibraahim cali rayte oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadalkiisa ku bilaabay sida tan
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ayidayaa marka ugu horeysa xildhibaanadii igu horreeyey baaqa ay ku dhawaaqeen oo ah in xeerarka nabadgelyada wadajirka iyo dowladnimada somaliland waxay ku dhisan tahay xeer xeer keliya ayay ku sugtay haddii xeer la waayo dowladnimo waa la waayaya nabadgelyo waa la waayaya wadajir waa la waayaya somaliland xeer la-aan kuma sii jirayso waxaan ugu baaqayaa xukuumadda way ka muuqato calaamado aada u fara badan fara badan oo ah inay xeerka iyo dastuurka barbar marayaan inay waddada kusoo noqoto arrintan markaan ka hadlo gaar ahaan haatuf iyo hantiilaha yuusuf cabdigaboobe waxaa lagu eedanayaa inuu qoray warar ay dad shaksiyaada ama madaxa oo kale ay ka cawdeen way dhacdaa adduunka way ka dhacdaa xeer baase ka yaalla xeerka ka yaallaa waa kee xeerka saxaafadda label baa la yidhahdaa haddii yuusuf cabdi gaboobe uu caddeeyo in waxa uu qoray evidenskeedii uu keeno oo uu caddeeyo inay warkaasi uu run yahay si kasta hooga codo qofkaasi waxba waxba ka soo qaad ma leh haddiise uu caddayn kari waayo qofka kale caddeeyo wararkaasi inay ben yihiin marka yuusuf cabdi gaboobe iyo iyo iyo journaalkiisa waxaa waajib ku ah inay compensation bixiyaan meesha marna xari kuma jiro xeer ciqabeedna maaha waa caddahay xeerka lagu qaadayaa penal corku xeerkii soomaaliya hore xeerka soomaaliya hore markaad akhrido kala baroo bar baa dastuurkeena ka soo horjeeda qodob kasta oo xeerkaa ku jira oo xeerka saxaafadda ka soo horjeedaa waa naskhaya ama dastuurka ka soo horjeedaa waa naskhaya sababtoo ah xeerka saxaafaddu waa xeerkii somaliland baarlamanka somaliland ansixisay qodob kasta oo xeerarkii hore ee dalka hore aanu ka dhaxlay oo ka soo horjeeda xeerka saxaafadda waa null and void wax alla wax ka jiraa ma jiraan lamana adeegsan karo arrinta labaad ee meesha ku jirta waxa weeye garsooruhu awood uu xeerarka ku kala doorto male lama siinin discretion ma haysto uu yidhaahdo kaama isticmaalaya kaasaan isticmaalaya ay wax waliba xeer beleyi saxaafadda iyo wixii ka dhashaa waxay leedahay xeer yuusuf cabdi gaboobey wixii uu gaar u galo shaksiyan u galo ee dembi ah saxaafadda loo raaci maayo xeerka ciqaabta loo raacaya waa marka uu shaksiga yahay marka haajif ay shaksi sharciya tahay oo ay wax korsana xeerka saxaafadda loo raacaya iskuma khaldana iskuma dhowaa iskuma ekaan karaan waxaan leeyahay garsooraha taa isticmaalena awoodihiisii buu ka baxsan yahay waayo sharcigu joos uma siin garsooraha inuu marba xeerka uu doono soo qaato yidha kaasaan ku isticmaalaya ta labaad ee meesha ku jirta waxaa weeye arrintani maaha caburin oo keliya caburin saxaafadda lagu cabirinayo iyo xoritalqowlka qura maaha arrintani waxay dishay oo dhaawac u geysatay garsoorkeennii waxay baabiisay kalsoonidii shacabku ku qabay maxkamadaha iyo garsoorka maxkamadaha iyo garsoorku karaamay leeyihiin sharaf bay leeyihiin muuqaalka ay dadku ka haysta waxa weye inay dadka cadaalad ku kala saaraan haddiise waxyaabaha noocaasi ay ka dhacaan kalsoonidii shacabka ku qabay way dhimanaysaa haddii garsoorka laga dhintana wax dhan bay rajimaysa intaa marka laga yimaado waxaan u sheegayaa cidda arrintan dabada ka wada xukuumadda ictiraaf baad raadinaysaan waxaanooga wixii ictiraafka burinayay waxa kani waxay ku samaynayaan reflection bay caalamku samaynayaan adduunyada keligeen ma noolin qol madow kuma jirno dal baynu nahay waa laynala joogaa warbaahinteenu way baxaysaa waxa dhacaya ee dalka ka dhacaya ee noocaasa ee foolxumadaasa ee saxaafadii iyo iyo garsoorkiiba haddii badmaayo magac xumada u ah waxay lidi ku tahay muuqaalkeennii aynu ku doonaynay iyo magacii somaliland ay ku doonaysay ictiraafka waxay lidi ku tahay dimuqraadiyaddii iyo maxaan ku dhahdaa magacii somaliland ay lahayd ugu dambaynta waxaan u sheegayaa dadka inaan nabadii jiri karin meel aan sharci jirin nabaddu waxa ay ku salaysan tahay sharciga cidda sharciga ku tumataa waa cid nabadgelyada wax yeeshay xukuumaddii nabadgelyada loo diray hadday iyadu sharciga ku timaado oo nabadgelyadii halisgelinayso waxaanu leenahay waa xukuumad aan ka jawaabayn danihii maxaan ku dhahdaa shacabka u doortay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegaystayaal intaa waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ah ayaanu idinka diyaarinay xildhibaan ibraahim cali rayte oo dhaliilo kulol u soo jeediyey xukuumadda madaxweyne xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud jiilaanyo tan iyo inta aynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed ah iyo dhammaanba bahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu